bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal amiin failangaa meelwalba isin rogdhaga akudhawaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isin ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal amiinama talaadaha garaay tuuta aragtiya kee dantada tumiy sagaalka bilisiyada dhamada kun iyo tumiy sagaalka qodobada shalay dadhiisan barnaamijka kulanku warsan oo nimada kheyreena siinkaay walibaa ku mid aha madiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigareen yaa weliba usugeeg u qayb galaya munaasabada la kuwinayaya maalinta bini'aadanimada adduunka oo iyo geedka kudhiiday magaalada baydhabo barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimada kheyre weliba ku mid aha dowladda soomaaliya ayaa weliba yeemaan nagday dowladda qatar oo mashruuca dhismaha dekeda hobyo iyo bilaa u doonta dhawaanha taliyaha xerada aqoonta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cali xirsi bare iyo weliba uu siina ku warbeeya xaaladda owlaada aqoonta ee cunto badan iyo ku noolyaga gudaha magaalada muqdisho taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oonimada kheyre weliba ku mid aha magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug weliba kuqulqulaaya ergooyinka qayb gali lahaayeen shirkirad ingiliisyowka deegaanada maamulka galmudug kaasi oo ku qowdaya magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmuduga barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala madiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa weliba usiina la kulamaya madiinaha dalkaasaya jabuuti ismaaciil cumar geele welibana iyo meerase iyo kuwada hadalaayana sidii limxoojiilaya xiriirka dhehaya jabuuti iyo dowladda soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala qodobada aasiya qodobo kale barnaamijka kulanku warsan akhyaare unamada siinkaaya barnaamijka uu ku labaasaaraya waxaana siinadana siin doonaan cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada kudeerta waliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaala waliba hawdasinkalaha miinfayla idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noodarata barnaamijka waliba kulanku warsan cabdirashiid rashka boy yahasaari waan siina darasii doona kheyray ku bilaabay qodobkan ka horaya magaalada baydhabo geega waliba lagu xusay maalinta bini'aadanimada adduunka oo iyo geega keedinayte walibana ku qayb galay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftigareen wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyo qaybo kala duwan ee bulshada ku nool magaalada tanbaydhabo munaasabada ayaa weliba inta badan lanku hadalaya qiimaha yeelata maalintan iyo saasoo kale sidii inta badan kaalin weyn lanka jeesidi lahaya arrimaha gargaarka oo hadda inta badan lakuwada deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba weliba aan kuremelisay ku hadale wasiir ku-geenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo sharxo maalintan muhiimad yeelata kureedna waliba meelisay ku hadale mas-uuliyiinta ku qaybgale kulankaasaya
dhimadaan way dili lama qof kalena dhaawac ilaahay hadda dhaawaciyaan jiifan tumniinkow ku mideena way afduubi oo meeleeraay qaarsoon madax furusila kadhi qaarsoon sikala qaar kalena meeleeraay way meeleeraay dhibaataysniina dhibaatooyin linjaysidi guud ahaan munaasabadan la kuweynayo dadka ka shaqeeya humanitarianka oo xafladan halkudhigsha geekii useeyey maalinta humanitarianka hanraabta yaa weetaa maalin eedman kuwiinayo gabdho hooyooyinka maamooyinka in in laka ixtiraama guud ahaan laga ixtiraamo ahaana laga ixtiraamo maamooyinkaas marka maalintan halku dhibsha waynin naqadeeyaha maalinta humanitarianka maalinta bini-aadinimada haweenka in badan insha allah waylaku ku hadala doone doorka haweenkaiyo kugu qaadayan maylaha bini-aadinimada iyo samafalka insha allah way faday ini microfonkan kashalbaha way fadaa intaas hordha iyo sababo lung aas aasi maalintan oo lungwiinayo inaan meeleraay waler saajinaawkay gudoomiyaha ku-xigeenka degmada mara iyo muqdi lama walba u sumeelo fadhiya la taliyaha madaxweynaha dhammaantiin maysingana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanti dib runtii waa maalin qiimo badan oo eed eed inshaar badan iga maanta loo saaray soonku waa qabna bani aadamka diintan islaamka may horay inshaagdari kun iyo afar boqol iyo wamaadaadaad hor iyo sheegtay qofka bani aadamka inaysu qiimo badan leey inaysu qiimo leeya rishay iyo nasharaftiisii karaamadiisa ini laanu meeleni ku dhigi korna naati meelon kadiyaan uu eeyey dambiye ummadana dambe ku gare ee alla subxaanahu watacaalana dambe ku gare sidaas daraadadiya haddii unana dadka soomaaliyeed amba dadka muslimiinta ee dhammaantiiba mayninleetaa muhiimad goone muhiimadaas oo ah qofka bani aadamka sharaftiisa in la ilaaliyo maashayla ilaaliyo karaamadiisii dadnimadiisa meel kasto usabeydii iyo xaweenhadii iyo hadii booseeyii hadii lantamame iyo dhammaantiiba mayin caddeese kutubada qur-aanka kariimka ninka xusuna amba ahaadisanka xusuna inay qofka bani aadamka la xishmeeyo nooc kasta nabada runtii waa cidiha qaban qaabaday inkamaha naqaan wasiirkeenan ka horeeya wasaaradda masar caruush iyo intii lahal maalintii iyo qaban qaabiya wasiirkaasa teeginaayay isuna ku hadalaayay dhammaantii maylan eedeedan ka mahadsantiin waa maalintiinu badan maylana hambaliyo dadkeena soomaaliyeed gaar ahaan reerka kor galbeed manjeediyaan haddii unana dhaqanka maadaama un islaamna dowlad islaamnimadana faraas qof walbaba ini qofka kale ixtiraamo mayba codsadaana ini dadka is-ixtiraamaan bani aadamnimada qof ka diriishaleeya maka qofka haddii waryar magaashii hoosneendhiku aba sharaftiisa hoosneendhiku war usan haynada bashaago mayna qadaase war dembe ana qadaase beryahaana may aadaysaneyn ini dambagaas la banaanaysado lan walbo sharaf le lan walbo karaamo leh lan walbo one wax koole in iidul ku dilo facebookada iyo waxyaabada ninbahaan listafalaya yaa aadaysaneyn taasna ma ogol baniaadamnimada ma ogol diinta islaamka ma ogol marka dadkeena oo koonfur galbeedka ku jeedana mayla ka tiriyahay dadka ahlu diinka laanmirowsadaaye sanooyin badan soomaaliya markilin firiyo diintagu qaadaya ummadasa marka diintadanan faraasa tanna in laka dabaqoonako eedeedan mahadsantiin may maleey tubooyin dheeraninini bahanayna marlamaad marsadaad mayntukumaadnaqay idihqaba qaadadi bacda saabadana mahadnaqay marwalba huwaajibaadka badanayo gududaayo runtii eedeedan kaamaane dadkii koonfur galbeed waa dhasiyuaro kor dadkii koonfur galbeed sidibadan aasiyaaro kor maylanaa saxaafadda meelisan kuwadaan ku wado dadka badan oo bowdhiin isticmaalaan facebookyada waa badan ka qoran runtii hadda eedaninkamaasun hadiunayna dhaqanka lanwalba sharaftatiisii karaamadiis lanwalba meelista ka ixtiraamo jeelna marka sidaasa hadalka ka gunaadade
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya iyo la taliyaha madaxweynaha qeybta haweenka madaama lahiray raaisan imbaangeed wali ku hadalay ee xuquuqul insaanka sababteen wali saameeyey haweenka dadka dhalan saameeyey laakiin dhibaatadan ka badan dadka haysta way buwaa haweenka so wali kalaan ku salaamay dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-ado shargadisan oo ah unk international community-ga n g o-da oo in badan samfalada ku shaqeeyaan oo degmada baydhabo ka nool ee dhammaan milahaas martashada ka odayaalka intii adlaana ku qeyb galayo weli lahaa saxaafadda salaamu calaykum markada iyadaan dhawayaan maalinta milahaas hawlu insaanka sababtoo ee unana taagadaasa shaksiyada sidan haween ahaan waana iyada isbaraqsanay nuusi madaxweynaha dhow weligeedada lahayna inin wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo madaasayka roogta laakiin dad badan uma tirahayo roga haweenka iyo burooga ka faraxsanayeen dabcan ini shaqo kama qonta taawiye dhammaantiin welisan lahaa hambalyo eedaan ka faraxsanna maalinta meelanaay xuquuqul insaanka un weliha wili badan ka kayaale tiimka baydhabo iyadoo laleeyay meelanaayse Street International Somali tiimka baydhabo yaa qoran soo markaa wali taageerta haweenka baydhabo rooga iniga ku gajisin haweenka kale oo meel raayisa guud ahaan soomaalida ka nool sababtoo ay wali eedan jeednaa ee ini haqaan ulxelna ini meel raayisa nidaamka madaxweyne ku dhisan la shaqeeya inuu kumadna ilama yaqaan korwalba oo xaquuqee haweenku silay maamulka koonfur galbeed eedanka masjidii madaxweynaha iyo dhammaan meelaraad xubnayshay dalgadiisa oo ay heer meelaraad wasiir iyo heer baarlamaan kumida ay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wali taageerayni haquuqda haweenka eedlan tirgeliyahay inbaba wali argaan wasaarado haweenka inni meelaraad haween badan ka shaqeeyahayaan dhammaan wasaarado koonfur galbeed inbada wali argaanteed yeelo shargadiisan oo howlada qodobkii haweenka eedlanka tirgeliya taasaayo kale hay-ado oo dhiibahayaan samafalka boqolkiiba sagaalan dadkiiyo warsiinayaan way waa haweenka qaxootiga iyo haweenka ka nool haafido wali codsanaanaya ini meelaraadi dadaalka hakalisug yahay dadaalkalana ka dara maadaama weene maamooyinkii geeka dhibaataysanaayo owlaadahay owlaada awoonkalana kudhimadaay aafisameelaraadi laka furaay lanki furaay danyar bahaye in badan todoba kun hatan hadhaafi wali maqaatin weydin ini haweenka ha badbaadiyeen meelaraadi guud ahaan dhibaatada kugedi soomaali warbarashadii oo qayb ku haayeen haddii dowladda aadis iskoolku kudiimakoona aawku haddii geekusi lahadala war inka qayliga idhaafa leere warshayni meelaka dhamaade baramka dhiisida weynuse meelaraadi markalis aawku warweydi lukuyaala aabiyaafay inii rogan laakiin aabiyaaf soomaali wali inbadayiina sulogin iniyo meelaraadi culeys badan iskusaarad inigoo owlaada aawoo owlaada laku fura lankudaba daba male geeya owlaada furawi bacda ee unaga dhali iyo tixaanki ee mehaw maalintii unagu submission sis goto wali leeani dhali marka dhibaato badan yaa haweenku saameehay marka iyadoo maasitiin dhammaantiin maadaama waqtiga lahakoodii wali sodaan ini dadka ku shaqeeyanaya injiyowada mise meelaraadi madaxda koonfur galbeed misaray madaxweynaha wali sodaan xaqa haweenkii ini si toos ee meelaraadi lansaara culeyskasiyo u helaan xaquuqdiyo kala haayeen dalka dhammaan dalkana xaquuqa filana magaraa shacabku qaybashay shargadiisan dhalinyarohaaway haweenhaaway lankaston waadina dalkan dhalida dalkana haqa filaysiina haqa ley wali kala jaray qofka biniaadanka ee sharafusi la dhalo maalintiisa dhalo karaamusi la dhalo xaqgooda usi ley dhiisa iyo xoolayda iyo hantidiis dhammaantiyo kooxaarantihiin inada dacaayo ay kan kooxaarantinto qofka biniaadankeena aanisuusun fadaan xitaa inadan kuweersimay la raaisun saxme dadka barkii wadana ku yaabaya dadka naafadeenadii oo aga inay ahaan hebel jiisu hebel siduu hebel walaashaykii dad badan dhibsadee dad badan aan islimbiin isagoo iyagooga marka guud ahaan wali badaan ee lanwelba lanka kalenuusa karaamay suusiina lan karaamay haddii qofku kalaada karaamaysa walka karaamay laakiin haddii aad dad karaami karto adigu walka karaami doray saas dartiya wali fadaane dhammaan madaxweynaha amuray iyo meelaraay hay-adad shaqeeya xuquuqul insaanka ini culeyska la saara maamooyinka dhibaataysan qaxootiyaalka fijara welwalba owlaad awoonaysiwel ini si toos ee meelaraay siyo warbarasho ka helo fadeen owlaadiyo horumar ka helo fadeen mustaqbalka ka helo fadeen ولما هي ماما هدي والبرد بنشي والبرد لكن شخصي او ما رايت كم ده دغ يرد هدي والبرد ولا لو كيابيني ديس لي مداسي تسكاكا اغوها ولي اوكتينا ماموين كمتي غبرو اي كنول اي كوفر غربيد اذا شو ان بدل هبر ورد يدو لا قبو يدو فيها كان يدا اي او شيء ان شقيهاي meelo ku biiray iyado iyado kooydaas ku biiray meelisha wari waa wari dareemaha dhibaatada meelaha ah markaan ku faa'iideeyo oo meelaha ay madaxweynaha roogay dhammaan ee xildhibaanada iyo wasiirada fadhiyaan gaar ku faa'iideeyo madaxweyne wari fadaanay ah wari garaan meelaha ay kootada dhisaa dhammaan koonfur galbeed yaa ku dadada meelaha ay gardi iyo iyo kumida sida ee bara degmada baydhabo fijarta ini haweenki koonfur galbeed ka nool ay ku helaan haqiyo lahaayeen inay siyaasadda ku qeyb lagadaan aa wali kala codsadaane dhammaan hayado shaqeeyahay meelaraadhay humanitarianka dadaalahaytaan in badan kama adantiin dadaalkiisin dadaalahaytaan laakiin wili gaara jar wali arayaasha dadka beero awaaqadiili in badan haqahahaya berika hakaqahaya ujeedadii hanqahayaan wali bua yeedoo dhanka miinshaytaa loodusu hankaroorahay berika berika aan ku sii dhaa dadkooboo la helaa dadwalkii taroo helaasa dhammaan shacabka koonfur galbeed ganacsatada tijara odayaalka tijara haweenka tijara wali codsadaan inaha humanitarian ka shalaysnan indhaafnamay dharaayis taakuleeyako lanku walaashay haddii hal doolar sii walaan tare haddii may dharaayis siman qof hal hal doolarka dartoon wali ku yaabay inay dobmaalintu ay lama biilad marka wali fadaana dhammaantiin inay ku qeyb nagatan may dharaayis taakuleeyowka dadka masaakiinta ee ka nool may dharaayis degmada baydhabo inagnas la fiiri dhibaatada meelisa wali kaloo codsadaan iyadoona ninka talagan inima daataysi sax an hayn inaanu ku hadal ini amniga degtadaala haddii amniga jaba international human day wallahi row majar mayla raayisa haddii amniga degtadaala ee mayla raayisa ee majar wallahi row iniskoyo iyo farxad iyo maalinta xusaan iyo horumar kala suubiyaana majar dhammaantan wali faraan ini amniga kuwada shaqeeya hayado haaday shacabka haaday dhalinyarada haaday wali ogtina dhibaatada dalka maxaayo dhibaatada dalka yaa wali ogtina iniyo kumidata abiidahada dhibaatada dalka taalo kumidata dhammaantii wadadkii ku codsaanay ini abiiku wada shaqeeya ee maalinta leedan tahanbaliyeeya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo meela raayisa ee biniaadamnimadana wali dhanaa wasiir dadaalka dadaalka dad dalbadana heeska kabaha cureesa kastaaran walikii ku fidhine una dhan ini madaataysi dadkaasi way kabataayo deersi kota deersi ولا القيل كفر القيل لو قفت مسؤولية مسؤولية هديك مسؤولية غاب ولا لك اللي انت عارفها مسؤولية مش غاب انا عرفت يوم القيامة والاستقامة بالورك اللي انت عارفها ما دام ده ما انتهى ولا انت فراغ اني wax badan ayaa boqortideeda isbeshada gabdhaha boqortiga ah mar walba mataqaanaa xamar ayay mataqaanaa u calali jireen gaalacay ayay u calali jireen ilaahay aa mahad iskale mahaddaas waxaa leh mataqaanaa madaxweynehena iskale xafidullahi cabdicasiis xasan maxamed laftigaray oo mataqaanaa mar walba uu mataqaanaa hadaladiisa ay ka mid yihiin sidii maantida loo daryeeli lahaa marka mataqaanaa ishaa macalin ah dowladdan iyo hukuumaddeeda waxqabadkeeda waa arkaysaan walaalayaal annaga mataqaanaa waxaa loogu fadhiya haddii annaga haweenkii soomaaliyeed gaar ahaan haweenka mataqaanaa koonfur galbeed mataqaanaa koonfur galbeed horey u socotay waxayna sugaysa waa annaga isbeshal haweenka unbaa waxa dhaqaajin kara marka ee halkaan mataqaanaa runtii wixii la sheegayaa walaashay xaawa gudoomiyaha ayaa sheegtay halegadaa dhahaa gudoomiyaha labadii gudoomiye ee mataqaanaa degmada cali wargaan iyo walaalka watiga wargalaanaya ee runtii walaalayaal waxaan rabaa halkaan wixii hadalaha waa la sheegay madaxweyneheeda qaaliga xafidullaahi galaatin waa loo fadhiyaa waa la sugayaa marka waxaan rabaa halkaa inaan mar horta ugu hambaliyeeyo maanta mataqaanaa dardarada iyo hawsha ka socota mataqaanaa shabeellada hoose gaar ahaan waxaan rabaa inaan maxad gooya usiiyo xafidullaahi madaxweyneheenna cabdulaahi mataqaanaa farmaajo maxaa cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka waad arkaysaa mataqaanaa ciidankeeda maanta reerka uu marayo warabal kacbo mataqaanaa waxaan soo xasuusta alla ee rabo madaxweyneheenii maxamed kaadaro ayaa soo xasuustay dabdar xooga ayaa socota waxaan rabaa halkaa inaan ugu mahad celiyo dhammaan mataqaanaa maamulka mataqaanaa ugu horeeya mataqaanaa gudoomiyaha shabeellada hoose dabdaranta ay geliyaan annaga maxaa looga fadhiya waa haddii aan nahay gabdhihii mataqaanaa koonfur galbeed waxaa loogu fadhiyaa roomaha maalam lagu dhisire waxaa inoo badan amudana madaxweyne inaan ciidanka aan garab istaagayno inaan ciidanka aan ka dagaalamayno inaan ciidanka mataqaanaa wax walba gabdhaha mataqaanaa koonfur galbeed alxamdulilahi alhamdulilahi maanta bac ma haysana iyo mataqaanaa badan ma haysana waa laga baxay waxaan rabaa fursada loo ka faa'iidaysanayo intii dhimata allaha u hayso dardarinta ay hawsha ay wadaan maalmahan ee golaha mataqaanaa shacab shacabka uu hogaaminayo wasiirka beeraha xuseen maxamuud sheekh xuseen ee guushii ay ka gaareen mataqaanaa guushisinta idinka waa idinka mahad celinaya waxaan falayaa waxaan falayaa dhammaan mataqaanaa xubnaha wasiirada oo mataqaanaa xamar inoo fadhiya inay ka warqabaan dowladda waa curdun waay dowladdan mataqaanaa ishabshabay u baahan tahay dowladdan idigelinaya u baahan tahay annagana waxaa idin ballanqaadina haddii annaga ku hadlaya wuxuu magaca iyo magacka koonfur galbeedba waxaa idin leedahay mataqaanaa wasiirkaan soo dhawaada barnaamijyaha halkaa hadalkeena mataqaanaa howlgal ayaan qaylan galno mar dhowaa looga istaagaya gabdhaha soomaaliyeed ee ugu horeeya labada gudoomiye muraayo ee xaawada iyo mataqaanaa inta mataqaanaa idinka idin hoosmaadana waxaa rabaa walaalayaal inaan hor istaagna ciidanka annaga wadankaan wax ku nahay nin walba wadankiisu wax ku yahay waxaan rabnaa dad mudana madaxweyne waxaan kuu ballanqaadaynaa anoo ku hadlaya gabdhaha mataqaanaa koonfur galbeed in mataqaanaa idin iyo horta dowladdan iyo xukuumaddan iyo golaha guusiirta aan siinayno waxaan aad iyo aad uga humahay maanta wasiirka haweenka shaqa ayay noogu maqan tahay hindiyo fiican
Diamond Balaza.
restaurant fast food and cafeteria mar in lamu walan hayna mujtamacowsin warramay may usub mi itarana gu'iddeer wali usubon adihana deersaasee dareerig dhegno mugayidi dheelan hayna id diamond plaza iyo baydhowna kafuri bes intaasa dhimanayti diamond plaza dhabiilnimaadiya ii dhinagi raashinki yaaloba wallan dhika un lahayna walilada dhoowayay dhibdhimanaayeen raashinkii dhinagi doranaay ollo waydina mari diamond blaza dhinisheelan badadi dhabtasaad han ogaata koydhaayogaah kadaar diamond plaza lanmadofadheedi dadhamii raashinshe dhubad madilal korsurmona diamond hungurishe inninku dhagaagama kadhiiridow adiira dhubadkaalay wedaasa usuun qunjisjaylayla toose daimon balaza shaqaalo maykinka diyaar aha haldare hadiiq eh hufuno heegan eh hege kala een walba arsaaq usgow badan ilhornan saarne cajaa'ib eh bariiska iyo baastada busteekida iyo kalaan kala ka doorada
waayahay dhugunsiyaal waliba wada sinkilaha miifaylan barnaamijka kulanku warsa warashka booyaha saari dhinaga kale na wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir caruusha yaa weliba usiina ku hadalaya wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya dadaaladii kuwadda arrimaha gargaarka welibana hoose baaqan diraya haydo inta badan ku shaqeeya arrimaha gargaarka ini deeqlidiisi waana lan gargaara bulshada ku nool ama bulshada inta badan ka dhibaataysan jarjare magaalada tabaydhabo kureedna weliba meerisay khudbad dheer ku jeediya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdisiis xasan maxamed dabtagareeng oo siina hanbaliyay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dadaaliya gudan gobolka shabeellaha hoose madaxda madaxweyne sida wada ogtihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose waa meesha ay degiin dadka soomaalida ugu badan marka loo fiiriyo maamul goboleeda kale waana meesha ugu wax soo saarka badan ha noqoto dhinaca xoolaha ha noqoto dhinaca kalluumaysiga iyo beeraha marka waxaan nahay dad qani ah oo ilaahay dhul ku manaystay dadkiisana ay yihiin dadka aad u tiro tiro badan madax madaxweyne si darro sanadihii la soo dhaafay waxaa gobolladeenna saameeyey abaaro iyo colaad abaaro iyo colaadiina waxay noo keeneen inaan noqon mid u baahan gargaar madax madaxweyne abaarahaas iyo colaadahaas waxay keeneen baraka aad u fara badan laakiin waxaan ku guulaysanay in dadka koonfur galbeed ay aadin meelo kale oo deegaanadooda gargaarka u baahan lagu sii gaarsiiyo taa xamaadada askar dowladda koonfur galbeed soomaaliya madax madaxweyne inkastoo maanta ay tahay maalin u dabaaldegayno aan xasuusanay dadka dhibaatada ku gaartay ayagoo ka shaqaynaya arrimaha humanitarianka haddana waxaan iska ilitiri karin xaaladda aan ku jirno amiye culeysyada abaarta soo noqnoqtay ay gaarsiisay dadka ku nool koonfur galbeed soomaaliya marka anaa ku hadlayo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaan hayadaha caalamiga iyo daxbiyaasha u sheegaya in dadka karaaka oo ku galbeed ay hayso xaalad abaar aad daran gurmadka lawadana lasoo la dardardiriyo arrintaasna inaan inaan xasuusiyo mudane madaxweyne waxaa rabaa inaan la wadaagno karaaka oo ku galbeed in mudane intaas shaqaynaysay dowladda koonfur galbeed inay abuurto jawi wanaagsan oo furfuran oo hayadahaas aqoon ku shaqayn karaan arrintaas waxaa ka dhawaajista maanta siday hay-adaha ugu faraxsan yihiin inay la shaqeyn maamulkeena madax madaxweyne ee furfurnaantaas iyo culaysada hay-adaha laga hordhaxiyana waxay keeneen in dadka koonfur galbeed adeeg loogu talagalay la gaarsiiyo ayna wax caqabad aysan hortaagnayn mudane madaxweyne waxaa rabaa sheego reer koonfur galbeed in muddadii aad ka shaqaynaysa aada noo ahayd madaxweynaha inaad dirto baaqi tiro badan oo gurmad in la soo gaarsiin reer koonfur galbeed baaqidaasna si bukla hay-adaha uga soo jawaabeen iyo deeqbixiyaasha taasna ay keentay kaalmada maanta socoto dadaalka xafiiskaada iyo isku xirnaanta ee ka dhexaysa wasaaradaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya taasna madaxweyne aada u waafan tahay waxaa rabaa in mahad celiyo u mahad celiyo oo aan hambale gaar u dirayo haweenka ka shaqeeya humanitarianka iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya humanitarianka shaqaday hayaan iyo gurmadka ay ummaddeena u qabtaan aada u faraxsanahay ayna ku mahadsan yihiin madaxmadaxeed waxaa rabaa inaan si gaar u mahad celiyo kooxda janaalkay oo run ahaantii wacyigelin badan u samaysay bulshadeena maanta hees cusub ay u talagaleen maalinta bini-aadamnimada meesha kusoo bandhigay waxaa anaa sharaf noo haddaana koonfur galbeed in heeskaas koonfur galbeed waxay sameeyeen inaan u gudbinay wasaaradda federaalka soomaaliya oo maanta xafladda ka dhacaysa muqdisho heeska iyo fanaankan alfeen laga dhegaysan doona haddii ilaahay wilaayo. mudan madaxweyne waxaan si aad u mahadcelinaa tayaraaskan fadliga ahaa kuwa xafladda helada qayb qaatay oy ka mid tahay hay-adda actor IOM DFC Save the Children World Vision hay-adda Gareero hay-adda Biyaano By Woman iyo GG GRRN waxaan kula mahadcelinaa hay-adda UN OCHA UNHCR iyo WFP ayagana kaalin weyn ka qaatay waxaan rabaa inaan xuso wasiirada koonfur galbeed run-aantii aad noogala soo qayb gala maanta ayagana xafladda ay noo qabsoonto gacan weyn ka geystay waxaa kaloo u mahadcelinaa shaqaalaha wasaaradda gargaarka oo run ahaanta xaqiijiyey in xafladda isaan nagu dhacdo iyo wasaaradda qorsheynta oo run ahaanta mar walba hoolkaa isticmaalla noo fudaysa ayagana u mahadcelinaynaa aada u maadsantihiin waana idinka mahadcelinaynaa taalada halkaaiin taa koonfur galbeed mahadsantihiin
runtii sharafay noo tahay aan maanta ka soo qayb galno oo ay tahay maalintii humanitarianka waa laga soo sheekeeyey taariikhdan iyo magac bixintan maalin walbaba magaca maalin buu baxaa sida uu ku soo baxay waa laga soo sheekeeyey dhacdadii soo suxumayd ee samafalayaalkii iraaq joogay loo geystay inay ahayd laakiin ka horna way jirtay kadibna way socotay dhacdadaas iyo mid la mid ah iyo mid kasii foolxun siday u badnaydna soomaaliya intaasoo kale ka dhacaysay dad samanfalayaal ah oo soomaali ah oo ajaanib ah oo u soo gurmaday dadkooda dhibaataysan oo walaalahooda ah inay u samafalaan yaa habeen iyo maalin dhibaatadaas loo geysanayay oo ku dhimanayay oo ku dhaawacmayey oo ku lagu xiraayey oo wax walba u soo maraayay marka waxay iska ahayd dhacdee joogtaa aada iyo aadan uga xunnahay runtii waana cambaaraynaynaa dadka samafalayaalka ah noocyadooda kala duwan xadgudubyada loo geysanayo wax la aqbali doonana ma aha meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed saasoo kale waa ka xunnahay waana wax aada iyo aada loo dhaliilo waaye midda kale haweenka soomaaliyeed waxay maanta muhiim u yihiin samafalka waa laga soo sheegtay samafalaha rasmiga ah waa haweenka waayo runtii taariikhdaas wasiirkaa ka soo sheekeeyey haweenka maalinta gabadha ay dhalato ilaa iyo maalinka ay dhimanayso marxalado badan ay martaa maalinka ay dhalatay samafal bilaabaysaa marka ugu horreeyo ay hadasho iyo samafalka ugu horreeyo bilaabaysa waxay tahay naxariista ah inay aabba ku tiraa oo ay ridda kaaga hor timaado waa samafalka ugu fiican waay laga bilaabo maalinkaas ilaa iyo ay marxaladaha kala duwan ay ka marayso waxbarasho ay ka gelayso gabar ay ka tahay ay ciddi u adeegayso ilaa iyo ay iyada cid ka yeelanayso waalid ka noqonayso ayeeye ka noqonayso intaas waxay ka shaqaynaysa waa samafal waay oo iyada waa ogtihiin qofka konton sano asoo jira hataa wiilkeeda cunug yar uu yahay siday ugu samafalaysaa iyadoo waayeela marka in maanta haddana si gooni ah looga hadlo haweenka maanta humanitarianka arrinteeda looga hadlo ayadana si gooni ah usoo dhawaynaynaa waana arrin aada u fiican waxaana aada ugu faraxsanahay gabdhaha reer koonfur galbeed siday ugu guubaabsan yihiin ooy ugu soo jeedaan samafalka iyo garab istaagga dadkooda iyo dadkooda dhibaataysan iyo shacabkooda siday ugu soo jeedaan oy habeen iyo maalin uga shaqaynayaan aada iyo aadan ugu faraxsanna waxaa kaloo farxadna sii gelinayo labadii hay-adood ee labadii gabdhood ka socdeen labada guruub kale ahaa inta yimid presentationkii fiicnaa iyo warbixintii fiicneeday la siiyeen runtii dhiirigelin weyn bay noqonaysaa aad baana ugu faraxsannahay kuwa kale oo ayaga la midka ah oo shaqaynhayo hay-adaha lahana saasoo kale aan udh soo dhawaynaynaa waxaana dhiiro gelinaynaa gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer koonfur galbeed oo samafalayaalka ah oo hay-adaha leh oo injiyooyada leh oo dadka u gurmanaya maxaa yeelay waxa nimanka ay rabaan ma rabaan ayaga daacaday ka tahay nimanka waxay rabaan inay nolol ka suubiyaan waxay rabaan inay lacag ka suubiyaan ayaga waxay ka tahay daacadnimo iyo qalbi wanaag iyo samafalnimo iyo tii ay u dhasheenoo daacadnimada ahayd marka waxaan aaminsanahay oon hay-adaha samafalkan ku guubaabinaya markay ii yimaadaan hay-ad ay gabdho wado oo samafala iyo midda ay nimanka wadaan tan gabdhaha aamin ah ay u dhiida ayagaa gaarsiinaya dadkii loogu talagalay oo samafalka ahaa ayagaa ku simaayo ayagaa gaarsiinaayo ayagaana aamina ayagaana dadku u naxaayo maanta dhibaatada soomaaliya haysato oo samafalkii ka socon laayahay oo dowladnimadii ka socon laadahay oo caqabadda ah niman waay nasiib darro nimankiina adinkaa dhasheen gabdhaha haddii jaanis la siiyo oo ay wax walba oo socdo oo maanta ama siyaasadda ha noqoto ama ha noqoto samafalka ha noqoto ama shaqada ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto ama horumarka deegaanada ha noqoto waxaan qabnaa siduu wasiir cismaan sheegay boqolkiiba lixdan in gabdhaha la hormariyo si maanta ay sida waxay soomaaliya ku jirtay ay iska bedesho annaga saa ogtihiin dad muslimahaan nahay diinta islaamka ma qabto qofka bini aadanka wuxuu raba ha ahaado in la dhibaateeyo isaga oonan dhib kuu geysanin aanan ku haysanin in la dhibaateeyo oo la xurmodarreeyo oo la dilo oo la jir dilo oo la xirto ma qabto nin kuma sii jiro qof adiga kuu gargaraaraayo oo kuu gurmanaayo oo wax ku taraayo oo samafalkaadi ka shaqaynaayo kuma sii jiro nin asxaan kuu suubinayo inaad dhibaataysid kuma sii jirto dhacdooyinkaas fahamka ah iyo ciddii samaynayso inta waa wax aad aad iyo aad looga dagaalamo wax la aqbali karana ma aha mana aqbali doonno insha allahu hadduu ilaahay yidhaaho annaga haddaan reer koon hur galbeed nahay sidii hore loo sheegay wasiirkana uu horey u sheegay waxaan soo dhowaynaynaa samafalayaasha adduunka iyo hay-adaha samafalka ah inaan la shaqayno oon kula shaqayno shaqooyinka ay wadaan iyo gargaarka ay ummadda gaarsiinayaan aan kusoo dhowayno diyaar baan u nahay gacmo furan aan kusoo dhowaynaynaa maanta oo maalintaas samafalka ay tahayna sidaasoo kale hambalyaan leenahay dadka samafalayaalkaa oo meel kasta ay joogaan la dhibaataynayana waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho dhibaatadaas inay ka baxaan oo dhibaatadaas aysan ku sii jirin waa ogtihiin meel walbay ka dhacdaa soomaaliya ay ka dhacdaa dadka soomaaliyeeday ku dhacdaa oo muslimiinta ah oo walaalahooda u kaalmaynahayo u gurmanayo yaa ayagoo shaqadii gargaarkeedooda lagu dhibaateeyaa lagu dilaa waxaad saa ogtihiin ciidabay ka dhacday soomaaliya ka dhacday meel kastay ka dhacday dadka ayagaha marka aadan uga xunnahay hadda naftirkeeday jirtaa oo la haystaa dadaa loo haystaa ayagoo samafal wada ay ka mid tahay gabadhii i c r c madaxda ka ahayd oo ayadoo dad soomaaliyeed oo masaakiin ah samafal u wado oo u gurmanaysa u gargaaraysa ay shabaabka qabsadeen ay haddaba ilaa ay hayaan kuwasaasoo kale badanna ay hayaan waxay ku hayaan aan la garanaynin ayaga oonan dadkiina waxba taraynin oo habeen iyo maalin dhibaataynaayo oo dilaayo oo qalaayo oo gaajaysiinaayo oo rafaadinaayo oo qarxinaayo ee waxay rabaan inay sheegtaan wanaag iyo diin dadkii samafalka ahaa oo meel kasta ka yimidna habeenii maalin dhibahay marka kuwaas waa masiibada adduunyada dhan ka taagan ay ka mid yihiin ayagana haddii ilaahay yidhaaho waa laska qaban doonaa aada iyo aada u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaalka waxaan si goonaa ugu mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka iyo humanitarianka waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadkii xafladdan kasoo qaybgalay ooay ugu horeeyaan hay-adaha samafalka iyo kuwa lookalka ah iyo odayaasha dhaqanka iyo wasiirada oo isu xilqaamay inay maanta maalin muhiima ay tahay maalin samafal ay tahay ay weyneeyeen ayagana aada iyo aad ay u mahadsan yihiin iyo wasiirada federaalka iyo agaasimiyaalka kaloo federaalka oo joogo intaba aaday u mahadsan yihiin runtii wasiirkaa sheegay waktiga hadda lagu jiro qeyladhaanna waa dirnay mar labaadna waa ku celinaynaa roobkii iyo waktigii loogu talagalay ma suurtagelin roobkii la rabay lama helin waxaan marka hay-adaha samafalka ah oo humanitarianka maanta maalintoodii ay tahay aan mar labaad iyo mar saddexaad gaarsiinaynaa qayladhaan kale ah oo aan ka codsanaynaa dadka reer koonfur galbeed ee abaaraha iyo colaadda iyo dhibaatada ay ku habsatay inay usoo gurmadaan ay u gargaaraan gaar ahaan dadka soomaaliyeed ayaga naftirkooda ay isu gargaaraan meel kasta ay joogaan nin walbaba ninka kale wuxuu u qaban karo uu u qabto oo u gargaaro waxaan guubaado iyo dhiirigelinba siinayaa dadka sida uu sheegay wasiir cismaan in deegaanadoodii lagu celiyo oo meesheeda wax lagu siiyo oo runtii wax soo saarkii lagu yaqaanay ay ku dhiiradaan oo dhulkooda beertaan xoolahooda samaystaan nolosha fiicnayd ay ku jiri jireen ay ku jiraan oo baydhabajanaad ay soo gaaraan deegaanadan koonfur galbeed saddexdeeda gobol waa dalka ugu khayraadka badan soomaaliya runtii hal magaalo oo ka mida khayraadka ku jiro haddii la yidhaaho ha laga shaqeeyo soomaaliya dhanay gaaraysaa uma baahna samafal kale dadka soomaaliyado dhanaa ka shaqaysanaya shabeellada hoose keliya haddaan howlgelinno yaa ku filan soomaaliya oo dhan inay sabalay garayso marka haddii aan shano oo dadka reer koonfur galbeed ay isku tashadaan ilaahay bay kala saartaan adaygaana iska kiciyaan wax soo saarkoodana u kacaan waxaan aaminsanahay dadkan kale adduunyadahoo noo soo gurmanayo tillaabada ugu horraysoon qaadno tillaabada ku xigto inaan u mahadcelinay naga noqon lahaayeen annagana aan isku aan wax allaalay wixii loo baxna aan samaysan lahayn waa ogtihiin wax allaala iyo wax allaalay wixii horumaraha waxay ku jiraan gobolladan hadday tahay bad iyo kalluumaysi iyo beer iyo xoolo iyo duurjoog iyo wax walbaba waxay yaallaan koonfur galbeed dadka reer koonfur galbeed mar iyo siyaasadooda iyo ciidamadooda inay isku tastaan hogaanadooda badbaadiyaan oy dadka horkacaan oy suubiyaan jawi lagu noolaado oo nabadeed annagaana hormuud ka noqonayn haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed insha allahu haddii ilaah yidhaah runtii waxaan rabaa intii inaan oga hambaliyeeyo oon ka bogaadiyo howlgallada sharafta badan oo qiimaha leh oo ka socdo gobolada dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo dib u xoreynta ooga xoreynayo nimanka hadda aan ka sheekeynayo masiibada ahaa ciidamadaas kumaan goosto ah oo ciidamada qalabka sida ah oo isku jiro iyo maamulka gobolka shabeellada hoose iyo hay-adaha koonfur galbeed ee amniga shaqooyinka fiican ay ka hayaan waa u hambalyaynaynaa waxaan leenahay waxaad gudateen waajibkiinnii waxaad u hiiliseen dadkiinnii iyo shacabkiinnii xornimadii iyo gobonnimadii soomaaliyana waa soo celiseen hambalyo aada iyo aad baa u mahadsantihiin waxaana jecelnahay haddii ilaah yidhaa annagana inaan kala shaqayno waxaan kaloo rabaa inaan halkan oga tacsiyeeyo dadkii dhallinyaradii saraakiisha ahayd ciidanka ahayd oo howlgalladii ugu dambaysay ku dhimatay degmada oydheegle gaar ahaan waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo weliyihii qaranka oo ninkii dhallinyarada ahaa oo aada u fiicnaa oo go'aansaday inuu ka qayb qaato howlgalladaas iyo dibu xoreyntaas deegaanadaas taariikh fiicanna ku yeeshay runtii taariikhdaa xusi doonto weliye gacal nin wuxuu ahaa dhallinyaro ah qoriga kan wata asaga ka darnaa qorigaha dhan qoriga ugu weynaabuu watay oo xoreynta deegaanadaasah meel kastoo soomaali joogtana soo gaarsiinaya waa u tacsiyeynaynaa insha allahu waana la xasuusan doonaa haddii ilaah yidhaaho waxaan rajaynaynaa wariyaasha kale oo reer koonfur galbeed oo ayagana joogo iyo ciidamada qalabka sidoo ayagana saasoo kale reer koonfur galbeed meel kastay joogaan ayagana inay u diyaargaroobaan dib xoreynta iyo gobonnimada iyo dowladnimada dadkooda iyo dalkooda koonfur galbeed ay ku baydaan saaxiibadooda iyo walaalahooda kale oo habeenii maalin u taagan xoreyntaas iyo gobonnimadaas mudanayaalay mar weyin maadaama ay wakhti dambe tahay aada iyo aada u mahadsan tihiin waxaan kaga mahad celinayaa dhegaysiga fiican iyo sidaa u weydayseen xafladdan aada iyo aada u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
safarna nan jeedu sahay mahurow safka hore cilmiga maadiga sayniska iyo teknolojiyada barashadiiyo manfadowna zamzam university mahurow sahelna ee zamzam university sidii lagu faday jaamacad isaku sii asriyaysan tanlinka seedow zamzam university barashada cilmiga sayniska iyo teknolojiyadiyana keensuga sidii la faday maalin aad oo ka shakaysantaa zamzam university shahaadalkii godoonsiye suguntaa saluug maleh kiinkadaro itusi itaabsiina halku dhigshego sumado jaamacadda zamzam university asal walbarashawo ingalayma ee waa be'atay zamzam university darkii ilmagu lanseedina seetaawiyaasa
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo ee Nordar qeybgudhaha barnaamijka kulanka warsan ee Samaraynaa Cabdirashiid Rashka Booya saari barnaamijka waana siin diraysi akhiray magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug weliba qulqulaha ee ergooyinka ku qayb galinaya shirka reer ingiliisiyoka deegaanada maamulka galmuduga welibana shirkaasi uusan la fadahay inay soo qabsamo tumid todobada bilo agoosta balse weliba uusan nagaday kooreed dhandheya haddaba si aan faahfaahin dheeraada aan ku ogaana xaalada shirkaasi iyo sidoo diyaargarowga weliba aan qata telefonka wal kuweydiiya leyla cali abdulle oo ah kamid ah waryaalka ku howlgalowa magaalada dhuusmareeb
rashka waad mahadsan tahay xaalada guud ee magaalada hadda waa ay degan tahay wax dhibaatana kama jiraan iyadoo ay jireen warar soo baxay sheegayay in ay jiro khilaaf u dhexeeya saraakiisha haddana hadda magaalada waa ay degan tahay shirka dimushisiinta ayaa si xowliya u socda qabanqaabadiisa oo ergadii ugu horreeyay ayaa magaalada dhuusamareeb waxa ay soo gaartay maalintii sabtihii taariikhdana ay ko gaabinaad labiyo tobankii agost maantana oo isniinana waxaa erge ayaa soo gaartay oo hogaaminaya ugaas nuur ayaa magaalada dhuusamareeb soo gaartay si xoogan ayaana loogu soo dhaweeyey rashka waayahay waxaan la soconaa in shirkaasi lagu balansanaa toban iyo toddobada bishan agost isla haddana wararka waxay sheegaan inuu baaqday marka arrintaasi xaggey ku dambaysaa shirkan goormaa la furi doonaa waad mahadsan tahay shirka ayaa tobanberi gadaal u dhacay sababaha uu gadaal ugu dhacay tobanka berina lama sheegin iyo sababta ka dambeysay inuu gadaal u dhaco shirka shirka ayaa sida la sheegay waxa uu dhici doonaa labaatan iyo shanta isla bishani agoosto waa sida ay wararka qaar sheegayaan balse mas-uuliyiinta ama guddiga dib u heshiisiinta ee u xilsaaran arrimahaasi ma aysa shaacinin sababta uu shirka dib ugu dhacay laakiinse wararka qaar iyo marka uu furmayo laakiin wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in uu shirka dib u dhacay islamarkaana uu furmayo labaatan iyo shanta bishani hadda lagu jiro ee agosto waaya marka waxaan la soconaa in beelaha qaar oo wada dega deegaanada maamulka galmudug qaarkood ay ka hor imaadeen shirka dib u heshiisinta ee deegaanada galmudug oo goboshiisa yaasha magaalada dhuusmareeb marka ma jiraan odayaal oo hadda soo gaaray magaalada dhuusmareeb oo diyaar u yihiin inay ku qayb qaataan shirka
aada iyo aad waa ay jiraan maalintii sabdidii sidaan hore kuugu soo sheegaba ayay bilowdeen ergada oo ay taariikhda ku beegneed toban iyo toddobadii islamarkaana la rabay shirka inuu furmo shirka ma uusa furmin oo gadaal ayuu u dhacay toban barista la sheegay saas awgeed maalintaasi ayay ergada bilaabatay oo sabdidi ahayd toddobiyo tobankii bishani agoosto maantadan oo aan hadda kula hadlayo waa ay degeen oo erge ayaa degtay marka waxa ay jiraan beelo diidaya inay kasoo qayb galaan shirka laakiinse in laga dhaadhici doono ayaa la filayaa waa sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku howlan sidii uu u dhisi lahaa maamul looba yahay oo galmudug waana uu ku howlan yahay guddiga dib u heshiisiintaba waxa ay ku howlan yihiin sidii ay beelahaasi uga dhaadhici lahaayeen in ay kasoo qayb galaan shirka waana ay jiraan beelo kasoo horjeeda laakiinse guddiga dib u heshiisiinta iyo ra-iisul wasaaraha iyo ayaa ku howlan sidii ay uga xallin lahaayeen qabashada ay qabanayaan beelahaasi waayahay waxaad sheegtay in khilaaf uu jiro dhanka markii loo eego taliyaasha ciidamada ee magaalada dhuusmareeba wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliyana uu kulan xalay uu la sameeyey saraakiisha ciidanka marka arrimahoodii maxay kaga hadleen wasiirka amniga federaalk soomaaliya oo kulanka uu la yeeshay saraakiisha ayaa arrimaha uga hadlay waxaa kamid ahaa in la labajibaaro amniga magaalada inta uu socdo shirka dib u heshiisiinta oo lagu doonayo in uu hordhac u noqdo maamul cusub oo loo dhan yahay oo galmudug u dhisma saraakiisha ayaa waxa uu kala hadlay sidii ciidan wada ogyahay amniga u sugi lahaayeen oo ay sirdhexdhexyaaca oo u joogsa lahaa maadaama ciidamo fara badan ay dhexdooda yihiin magaalada islamarkaana kala aragti duwan oo aan aqoon saabsana isu lahaynin marka saas aageed wararku waxay sheegayaan sababta uu kula yeeshay wasiirka amniga saraakiisha in ay tahay sidii amniga loo adkay lahaa iyo sidii uu shirka si habsamada ugu dhee lahaa iyo hadda oo amniga uu adag yahay sidii si gaar ahaaneed iyo si guudba loo sii adkay lahaa gaar ahaan caasimada galmudug oo uu ka dhacayo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee lagu howlan yahay mudooyinkii dambe waayahay ka waran dareenka shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusmareeb maadaama shirkan uu muddo socday qabanqaabadiisa marka siday u arkaan dareenka shacabka magaalada dhuusmareeb
shacabka magaalada dhuusmareeb ayaa waxay yihiin shacab ay muddooyinkii dambe colaado ay rabaadiyeen saas aawadeed shacabka galmudug ayaa gaar ahaan dhuusmareeb iyo guud ahaan galmudugba waxa ay u qooman yihiin maamul cusub oo u dhisna galmudug waana ay ku faraxsan yihiin dhalinyarada odayaasha ayaa isu soo taraya muddooyinkii dambe kulamada ay qabanayaan oo ay ku taageerayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo howlahaasi ku jiray rabayna inuu u dhiso maamul looban yahay galmudug oo cusub oo ka howlgala galmudug aan idhaahde marka waa ay ku faraxsan yihiin reer galmudug gaar ahaan dhuusamareeb ayaa jiro iyo magaalooyin kale oo badan sida burcaal cabudwaaq iyo balanballo oo kale marka laga reebo magaalada adaado oo inta badan shacabkeeda ay kasoo horjeestaan ra-iisul wasaaraha sababo ah tabashooyin ay tagayaan awgeed balse ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in uu xallin doono tabashadaasi waanu arkaynaa markii ergadu soo dhammaato in ay kasoo qaybgeli doonaanna waa la filayaa laakiinse dib u heshiisiinta magaalada cadaado waa ay ka maqan yihiin sida wararku nagu soo gaarayaan
baydhabajanaay primary and secondary school iskoolka hoose dhexe sare ee baydhabo janaay bedkii walbarashoodu waa bakaartii ilmugu waa baysigii bulshadubu baydhabajanaay primary and secondary school babeerago walma tarow walbarasho horumar leh ho-ada walanbarana beer mi'ihiidii nolola bilaasha aylikoo buynay deer wal ku baroy baydhabajanaay primary and secondary school bidhabidhama ee iskoolka makabaylaayaa
waayahay dhugunsiyaalla qaybo ka dambe barnaamijka kulanku warsan ayaa samaraynaa weliba hoodasinkala hamiin faylan kheyray dowladda soomaaliya ayaa weliba yeegmaha nagday dowladda qatar oo mashruuca dhismaha dekeda hubyo iyo bilow doonta dhowaan welibana geega magaalada muqdisho hadeeraya wasiirka wasaaradda dekadaha iyo warshadaha ee dowladda qatar usoona sheegayna dowladda qatar iyo bilow doonta dhowaan mashruuca dhismaha dekeda hubyo haddaba maryan aweys oo iyana ta wasiiradda dekadaha iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waliba managday dowladda qatar iyoona sheegday inay dadaal dheer geliyaan sidii dekado soomaaliya iyo mashruucona oo kalanku fuli lahaya runtii sharaf weynay noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka qatar oo runtii kulan taariikhiha ay la qaateen ra-iisul wasaaraha waxaan runtii aan halkaan aan ka dareemaynaa howlihii hore u socday mudane ra-iisul wasaare oo bishii julaay aan ku tagnay hobyo iyo baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekadaha iyo wadooyinka dalka soomaaliyeed ama lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhexgalka inay runtii ay arrin bilow wanaagsan ay tahay maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas-uuliyiintii ka socday dalka qatar si ay hawshaasi ay u hirgeliyaan ama ay u dhammaystiraan howlihii horey loo bilaabay haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda haddana waxaa inoo socda maanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekada hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aynu noo wad leenahay dalka qatar taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada ama horumarinta bilicda wadanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka taasoo runtii ahmiyad weyn inoo
waa usbaan bariya owlaadaana abshir balladiina yo ninkoyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadaayaan axsaan kale waa weliba mashalherne balladiina haddii ay ahaadan lahayti caanayaalkii balladiina lakogordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkinka iyin balladiina one two three oo eh unaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerow saddex jar baladina one two three dhinaga raashiid
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba taakaaf meeraha barnaamijka kulanka warsan oo namudansinkuya idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuwaliba saaray waan siina darasi akhraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijku barnaamij limada reedan kulaman akhraya waa cabdirashiid rashkaboy sinkutabaq sidaasiyo amiin nabada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh